bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada warkii galabta warbaahinta warsan qodobadeena warka waxaa ka mid ah waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha hilibka iyadoo bishii barakeysanaa ramadaanka sare aada ugu kacay suuqa sarifka lacagaha kala duwan ee magaalada baydhabo ayaa laga dareemayaa isbeddel aada u weyn koox burcad ah ayaa la sheegayaa in dhac iyo jirdil u geystay dad shacab ah oo marayay duleedka deegaanka janaale xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa doodgeliyey wakhtiga doorashada ay dhacayso ciidamo maamulkaasi puntland ka tirsan ayaa waxa ay ka gadoodeen dowladda iyagoona fariin u diray maamulka puntland dowladda federaalk soomaaliyana waxay dib ugu celinaysaa ansixinta sharciga maalgashiga shisheeye oo loo ansixiyey xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mudaaharaadyada dalkaasi maraykanka oo sii xoojinaya cabsida laga qabo cudurka coronavirus
media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galabnimo arbacaha taariikhdu waa saddexda bisha lixaad sannada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka kuwooda ugu doorkaroon iminkana warkaas oo dhan waxaa hoos u dhac xoogan laga dareemayaa qiimaha la siisto hilibka iyadoona xilligii bishii ramadaanka ayna kasoo gudubnay sarakac xoogan oo ka muuqday sida warbixinta warkan inooga eegayo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
waa wakhtihii raabee dadkana hawada kahan iyo weliba unugeeka aan kuur galnay sida howlo shaqo ee aan shal socota kawaanka weyn ee magaalada baydhabo marka aan ka horeyta weliba hindhooga qobadaayana dad eedan tiro badan xaanas oo gadaw hilibka iyo dad kale oo yoona gaadaayaan hilibka weliba kaloo dhigaaga ha ka dhigaayana shanqar shanqartaas oo eh toorida lan isticmaalow hilibka iyo masaarte lakadhibiyow lafo welibana hadda sare ankahowka kooya hilibka geela oo hadda marahaya heerkii anka koreeye kawaanka weyn ee magaalada baydhabo welibana walkuweydiinay kunkumada dabka gadaw hilibka noocyadiis shalduun owse ninkuwardi heerka use hadda marahaya hilibka geela iyo hilibka erinka waa ku soo ku hadlaw arintaas
warsadaa kiilo hilib boqol iyo labaatan kun iyo hadda gadahayna kiilo hilib lixdan kun iyo gadahayna kuwa hilib soddon kun gadahayn tumu hilib tumu shan kun gadahayn geel geel geel siid cali xaaji axmed weliba usuuna kumid ayaa dadka muddada dheer ka guda jaray howlagan shaqa usocona ninkuwarami heerka marahaya hilibka iyo walayo dadka kula kulmaayaan kabahan wiinaha baydhaw ku dhex noola qawaanka may ka sheegayay ada niyow dhowr sano ka sheegayaada walaan hisaabo qoradee ma eegasday markan mar may gadaana geela gadaana mar looda gadaana irinka gadaana magaca kuwaanleedoodana ogdaa walan shan reer badaan malagasday haddana qiimaha haddana kii sii sheega qiimaha geela kiilis boqol labaatan kiilada hilibkiya muskiilada may kuwa lixdana kukuwee kubaagi soddona kukuwee tumankii tumishaa kukuwee markan macablahonagat wala macableyan iyowasaata haa geeli wujse dhinaca loodana kiilo siyatina gadaana qaar macableyan toddobaatan meelahaasa gadaan gasday muskiiladankiinku afarti shan afartan san san dhehay dhinaga kale weliba una walkuweydiinay balaanta galadaasa hilibka iyo sheegan inay hilibka iyo ka tiirsanyin nololiyo waagi oolaysay oo hilibka oo soonkii haysi hilibka qiimishay kista kora jiri haddana alxamdulilah hilibka qiimada kista koran weeni xilligii hore kiilada hilibka boqol iyo afartan kuwananaajibisiinaa sii jiri haddi laakiin kiilada hilibka boqol haa hadda boqol iyo toban ku shirwana loosiyo haddi laakiin markii horeba kiilada boqol iyo afartan kuwan loosiyaay sidi malaaba alxamdulilah kista korona aada aad ayuu u mahadsan yahay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhinaca kale suuqa sarifka lacagaha kala duwan ee magaalada baydhabo ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka sarifka ah maxamuud cali cabdulaahi iyo ayaa warkan inoo fiirinaya toddobaadkan weliba hoos nandhiyow laku dareemahaya suuqa sarifka ee magaalada tanbaydhaba geekiya booqday suuqa saanaan qiimaya meelaha tuusu marahaya sarafka beesada ee magaalada tanbaydhaba ee runta maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shu-eeb maxamed yuusuf weliba oo sugumidaya dadka ka shaqayso beesada sarafka ee magaalada baydhaba waa ka uu soo sharaxow noocyada beesada uusan qubudow sida uusan qubudow iyo weliba saduusun biyow sarafka doorka iyo sarafahayna qiimahan hadda boolkii door sarafahayna maybiya kaashkuna ka dhiibahayna lama milyan shan boqol iyo toddobaatan iyo ka dhiibahayna boolkii doorlankii niishaana lankii kaash niishaanona mayba qobadahayna lama milyan ili boqolo ka qobadahayna beri etoobiyan saasi kadalika walaa beryaalkun doorkii birti walaa intii wanaa caafimaad dorodanba dhiidi walaa yaraha jabi birtan hata ka hor walaa yaraha dhiidiyeen owil hortii lixdan ale ku qaaday tuab kontoyshanayba ka qaadahayna shan shan kuwan ku dhiidi boolkii dollarna soddon kuwan ku dhiidi sababtobwa dolarka kasta baryaalkun walaa ayaa yaraaday kaashya walaa badadi rusaaskeedaalika dolarka kasta wadhihi riyaal sacuudigana sarfaana boolkii riyaal may sarfaana labaatan shan dolar sarfaan labaatan shan in barna ka biyaan boolkii beri etoobiya may qobdaane konton shan qobdaana lixdan kun ka biyaan boolkii dolar may qobdaane laba milyan shan boqol toddobaatan qobdaane laba milyan in lix boqolna ka biyaan leerada beeso ayuuna sarfjaanja intiba sarf bay qobdaan
codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii maxamuud cali cabdulaahi inoogu diyaariyey isbeddelka sarifka lacagaha qalaad ee magaalada baydhabo koox burcada ayaa lagu soo waramayaa in jirdil iyo dhac ay u geysteen shacab marayay duleedka deegaanka janaale warbixintan waxaa inoo soo diray tabakal cali cumar
cabduqaadir dheere waa wadihii gaariga xalay ay ku dhibaateeyeen koox burcada duleedka deegaanka janaale waxa uu warsan raadiyo u waarbixiyey falkii xalay ka dhacay duleedka degmada janaale ee shabeellaha hoose gaari mani basaw isagu kaxeeye uu ka ahaa ama darawal uu ka ahaa ayaa abaara xalay saqdhex lixdiya iyo barkii ay dhibaato u geysteen kooxoo qowlaysata oo ku sugan deegaanka janaale duleedkeeda waxa uu cod dheer ugu diray dhammaan laamaha ammaanka in arrintaasi ay wax ka qabtaan maadaama dhibaato xooggana ka soo gaadhay jirdil iyo sidoo kale hantidii ay wateenna ay ka qaateen kooxdii halkaasi ku sugnayd isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi
haye intee usoo socotee marka idinka afgoya usoo socoteen marka laga soo tago dhacaasi iyo jirdilka maxaa kale oo idin geysteen intaa ka warhaysa yaa yaa idiin soo gurmada marka wax gurmad ma hesheen haye maxaad codsanaysaan marka
si kastoy amuurta haataba bahan markii ugu horeysay kooxo burcadaha ay dhaca iyo jirdil u geystaan gaadiidka isaga kala goysha wadooyinka gobolkan shabeellaha hoose tawakal cali cumar raadiyo warsan gobolka shabeellaha hoose
xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa dalbaday in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacdo warbixintan waxaa inoo fiirinaya cabdinaasir axmed mayow xildhibaan maxamed idriis geney oo ku mid ah xildhibaanada golo shacabka iyo ku hadalay walyaabasheeni in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid ah beele caalamka iyo muujiyaan walaaciyo ku qabaan doorashada la filaya inay kudhiyada soomaaliya xildhibaanka maybaasu sheegaya in bilo siyeedaad ee sanadkan usu qorshagahay in la bilaabo doorashada xildhibaanada golo shacabka bilo diseembarna ee sanadkan la gebagabay doorashada xildhibaanka haabahaato taasiyaa umuuqna meba usadaashe intaasi ka daray ini madaxda dowladda federaalke iyo umuuqna hanfadow iniyo qobadaan doorashada islamarkaasina taasiyo walaaca ka abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka anka dambeantay xildhibaan maxamed idriis ganey maba us sheegay inay madaxda dowladda iyo horey on ballan qaadeen doorashada waqtisha kadhiyaasa balse iyo onkamuuqna ini taas iyo mugdigalle maybana madaxda dowladda onka baaqay ini si degdeg ee doorashada waqtisha onqobadaan doorashaa lagu jiray hadda oo december ay saacada noo jirto septemberna ayba noo jirto bil ay naga dhiman sagaalaad ay doorashada inay bilowatay ay tahay meelna aan waxba aana ku sheegin ayaa horta welwelka ugu badan keenay marka dadka soomaaliyeed waxay ka dhur sugayeen ummadda maalintii madaxweynaha la dhaariyey hadaladiisii oo ugu horreeya waxay ahayd inuu dalkan uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah macnaheeda hadduu waayo inuu gaarsiin waayo ma ahan eh, dhammaadka adduunyada ma aha xildhibaano ku tirsan golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ku mid ah beelo caalamka iyo walaac kumuuji doorashada waqtisha kadhiyaasa walow madaxda sare ee dowladda iyo sheegeen ini muddo kororsilan suubi doogno cabdinaasir axmed miyow warbaahinta warsan magaalada baydhabo
aada ayaad u mahadsantahay cabdinaasir xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dib u eegis ku sameyneysa sharciga maalgashiga caalamiga ee soomaaliya kaas oo la ansixiyey sanadii labada kun iyo lix iyo tobankii waxaana shir ay isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaradda si ay ka wada hadleen sidii loo ansixin lahaa ama dib u eegis loogu sameyn lahaa sharciga maalgashiga shisheeye ee soomaaliya sharcigan oo horey loo ansixiyey labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa sababta dib u eegista loogu sameynayo ay tahay qodobo ka mid ah sharcigaasi oo wakhtigan aan munaasib ku ahayn dhiirigelinta maalgashiga soomaaliyeed sidoo kalena aan la jaanqaadi karin shuruudaha maalgashiga caalamiga ah guddigii hawshani loo xilsaaray oo isugu jira quburo sharci iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa halkaasi ka caddeeyey wakhtiga uu heerka gebagebo soo noqon doono isagoona ay sheegeen in loo baahan yahay in sharcigaani dib u eegis xoogan lagu sameeyo dibna loo ansixiyo dib u eegista lagu wado sharcigani ayaa waxay sidoo kale kasoo bixi doontaa qodobo dhisi doona hay-adda qaran ee horumarinta maalgashiga kuwaasi oo qeexi doona shaqada hay-adda iyo sidoo kale awoodaheeda qaran iyada oo ka shaqeyn doonta guud ahaan dhiirigelinta howlaha maalgashi ee wadanka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda uu sharcigani u leeyahay qaranka waxaana uu xeer dheeraad sharciga ku tilmaamay in loo baahan yahay wakhtigan in dib weegis lagu sameeyo sharciga loola jaanqaado sharciga maalgashi ee soomaaliya haatan xukuumadda horyaala halkaad nagala socotaana khiyaare waa warbaahinta warsan ee magaalada tana baydhabo wakaaladda wararka ee association press news ayaa falanqeyn ay ku sameysay maalmihii lasoo dhaafay ku sheegtay in korona uu aada u sii faafayo shan iyo labaatan xaafadood oo minneabolis ka mid ahna la sheegay inuu gaaray kadib markii ay sii xoogeysteen dibadbaxyada loogu soo horjeedo dilkii loo geystay ninkii madowga ahaa ee la odhan jiray george floyd waxaayna jira ay sheegtay in cabsi laga qabo in kiisas cusub kor u kacaan iyada oo dadka mudaaharaadaya ay buuxiyeen jidadka aysan u dhaqam aysan qaadanin tallaabooyinkii horey usoo gudbeen laamaha caafimaadka dalkaasi waxaa ilaa hadda mareykanka laga diiwaangeliyey hal dhibic sideed milyan oo kiis halka dhimashada ay dhaaftay boqol iyo lix kun oo qofood warkii galabtan aad kala socoteen warbaahinta warsan waa naga inta ciddii warkaan oo seegan waxay dib uga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ee ah warsan radio com waana ku mahadsantiin la socodkee dhegeysiga warkeena